بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo afraad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalim wabacd waa suuratu asdukhruf aakhirkeeda aynu maraynay aayadda laba iyo toban allah ka warramayay dadka awliyadiisa ah sida wanaagsana jannada ugu casuumay markaasaa ilaahay waxau uhi wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wataladu lacyun wa antum fiiha khaaliduun jannada waxaa ku leedihin nafi waxay doonto oo ficlan xaqiiqatan aan laga helayn halkan nafi waxay doonto halkan lagama helo qofku waxa uu doono waayitaanka uu waayey ayaa warwarkiiyo walaacaba ugu wacanba ishuna waxay ku qabowsatana halkan wax badan oo badan baanad arkaynin ee indhahaagu diidayaan waaritaanna halkan waa ka dheeri wa tilka aljannatu buulahay jannadaa iyadaa allatii taasoo uuriftumuuhaa laydin dhexalsiiyey bimaa kuntum tacmaluun camalkii aa samaynayseen sababtiisii ahaata jannadaa dhaxasheen waxa sabab u noqday baa ilaahay uli camalkii camalkaad samaynayseen marka camalkaasuu dad ku kala tegey nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa ay asxaabtu su-aaleen de haddii qof walba janniyo naar wuxuu galayo loo sii qoray maxaanu ka camal falaynaa waxau ihi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah qof walba waxaa loo sahlayaa wixii loo abuuray janniyo naar camalkooda lakum fiihaa waxaa idinku sugnaaday jannada dhexdeeda faakihatun kathiiratun khudrad badan minhaa ta'kuluun khudraddaasa idin wax ka cunaysaan ama jannadaa xaggeeda ina almujrimiina baa ilaahay uhi dembiilayaashii fii cadaabi jahannama khaaliduun naarta jahanamo laydhaa cadaabkeeday ku waarayaan awliyada ilaahay markuu rabbi soo xusay kuwii cadowga ahaa buu tilmaamayaa naarta jahanama nacuudu billaahi minhaa ayay ku waarayaan laa yufataru canhum lagama kala goynayo cadaabka kala go- ma jiro balaayada adduunyadu iskuma xidhiidhsanto allah waxau ihi inna maca alcusri yusran fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusr mar kastaoo cusri yimaado fudayd baa ku xigaya laakiin taa alla wuxuu uhi laa yufattaru canhum lagama kala goynayo wahum fiihi mublisuun cadaabkaa dhexdiisana way quusanayaan marka ay cadaabkaa ku jiraan quus bay taagan yihin abal iyo yididiila iska jiro insaanku inta uu ifkan joogo haddii cudur ku dhaca iyo haddii faqri ku dhaca iyo musiibo kasta armaa lagaa nafisiyaa buu leeyay laakiin taa waa meel quustu halkay ku ururtay wey allah waxau ihi hayaabina wamaa dalamnaahum wey wamaa dalamnaahum kumaanaan gardaroon walaakin kaanuu waxay ahaadeen hum aldaalimiin kuwa naftoodii ku xadgudbay kuwa dulmi sameeye dulmiga abaalkiisiina waa kaca gaalku aad buu u necabiyay intuu ifkan joogo geerida ilays baanu ku raadinayaa wax kastoo uu isleeya way kaa dibdhigaysaa oo dee dabcan aan ka dibdhigaynin marka adduunkiisoo dhan wuu ku iibsan lahaa hadduu helayo geeri la-aanteed maalintaa laakiin geeri buu doondoonaya allah wuxuu ihi wanaadow way tiraabeen ama ay yeedheen ahlunaarki waxay leeyiin yaa maaliku malagan shaqaalaha naarta maamulaya agaasimaha ka ahow liyaqdi calaynaa rabbuk ilaaha iyagu hana dilo digta alla ha naga jaro oo kow ha naga siiyo sidaasaabay erga u dirteenba nafta uun bal ha naga geerida laftii aanu ka carari jirnay ifkii baanu iminka doonaynaabay ilaahay noo bariya waxaad noo baridaa inuu nallaayo qaala waxau ihi innakum maakisuuna way idinku waari hadday doonto muddo dheer kadibba ha ahaatee halkan way idinku waaraysa meel looga dhaqaajinayaa ma jiro go-aankii saas go-aankii ilaahay saasuu ku dhacay marka waxaa lagu waarayaa waxa weeye geeri iyo nolol labadaa dhexdooda geerina ma jirto nololina ma jirto laa yuqdaa laa yuqdaa calayhim fayamuutuu geeri laguma xukumayo saa u dhintaan laa yamuutu fiiha walaa yaxya labadaas udhexeeya geeri iyo nolol laqad ji'naakum buu ilahay yidhi isagoo tilmaamay dembiga iyo aafada balaayadan ay igu dhacday laqad ji'naakum waanu idinla nimi bilxaqi qur-aanki bilxaqi tawxiidki labadaba way islaasimayaan islaamnimadii walaakina akarakum intiina badani lilxaqi kaarihuun xaqaydaan jeclayn oo nacsantihi xaqa ayaa diideen xaqaasi waxa weeye insaanku marka uu raaco kawadoon noqonayo walxaqu axaqu an yutabac ilahay xaqa isaga xaqa xaqa ummadda u keenay xaqaa laga doonaya inay raacaan xaqay ku nabadgelayaan am abramuu buu ilaahay ma waxay go-aamiyeen amran arrin bay go-aamiyeen miyaa islaam iyo ehelkii in laga hortago ilaahay iyo rusushiisana la diido ma arrinkaasaa go-aana fa innaa mubrimuun annaguna waanu go-aaminay baa ilaahay wuli ilaahayna arrinkiisiibuu go-aamiyey go-aanka kaafirka iyo gaalku hadduu inagu soconayo inagu fulayo waxba inagama hadheen laakiin go-aankii ilaahay baa hor jooga wuxuu ilaahay doonuu qadaruunbaa dhacaya laakiin waxay qorshaystaan ay balaangareeyaan ma dhacayo waxba kama hadheentan am yaxsabuuna buu ilahay yidhi ma waxay moodayaan annaa laa nasmacu inaanaan maqlaynin annagu sirahum hoosu dhigooda iyo wa najwaahum faqooda waxay iyagu siraysanayaan iyo waxay ku faqayaan balaa waanu maqlaynaa buu ilahay yidhi wa rusulunaa malaa'igtayadiina ladayhim iyagoo agtoodaa yaktubuuna way qorayaan sidaa wey ilaahay go-aankiisu wuxuu ku salaysan yahay cilmi xeel dheer iyagoo go-aankoodu waxa uu ku salaysan yahay kaflad iyo jahli ayuu ku salaysan yihin waxaanay waxba ka hayn mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa iyo inay fulinayeen kale ayay khatirayaan oo ay leeyihin kontonka sano tobanka sano boqolka sano sa aan ugu talagalno sa aan wax uga helno sa aan dad u kharaabino laakiin alla waxa uu halkan tilmaamay malaa'igtiisii inay rabbi wax ka qorayso sirtooda iyo foqooda iyo inuu intaba ilaahay ogsoon yahay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kaana lilraxmaani walad ilaaha boqorkii hadduu ubad leeyahay fa ana awalulcaabidiin aniga ah kuwa ugu hor caabudaya subxaana rabbi asamaawaati waalard ilaaha cil iyo dhulba iskale rabbiga u ah ayaa hufan rabbi alcarsh ee carshigana rabbiga u ah iska leh camaa yasifuun waxay sheegayaanba alla uu ka hufan yahay oo uu ka fog yahay marka taa macnaheedu waxa weye wax waladoo ilaahay uu leeyahy ma jiro culamaa ulbalaaqa waxay tilmaamaan in iyo idaa farqiga udhexeeya waxa uu yahay idaadana waxaa loo isticmaalaa wixii xaqiiqo ah idaa jaa fulaan markaa tidaa kolley u imanaya kolkuu yimaadan weeye laakiin erayga in ah waxaa loo isticmaalaa wax inuu dhaca iyo inaana dhicin labadaba suuragal yihiin weliba inaanu dhicin badan ay badan tahay in facalta haddaad samayso weeye laba hube marka ilaahay wax waladuhuu leeyahay ma jira hadduu lahaan lahaaba calaa sabiili alfardi wataqdiim ka soo qaadba oo anaaba hor caabudi lahaaba laakiin kii baan jirinba wey waa kii mustashriqiinta nimankii la odhan jiray inuu ciise ina ilaahay yahay waxaaba sheegay qur-aankiina dabeedna aayaddan ay soo qaateen koobiyo sideetanaada suuratu zukhruf in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waladkaasi wuu jiraa annagaa sheegnay bay idhahaan caabuda dabeedna waa kii cabdulxamiid kashka dee u jawaabayee lahaa nimankaa luqada carabiga ayaanay garanaynin iyo xuruufta iyo macaanideeda iyo waxa ay faa'iideeyaane bal ataxaddaa lahum an yucribuu qawlah laa xawla walaa quwata ilaa billaah bal waxaan dhaabad uga dhigayaa buuhi inay iisoo icraabaan oo ay awjuhdeeda ku jirta iyo labaatankeedii weji wax ka soo sheegaan ereyga a laa xawla walaa quwata ilaa billaah haday taa garan waayna tan waxbayay ka sheegi fadarhum nebi maxamedow iskaga tag yakhuudu wayalcabuu yakhuuduu baadilka ha dhex galeen wayalcabu ha iska ciyaareen xataa yulaaquu jeeroo lala kulmiyo yowmahum maalinkoodii alladii yuucaduun ee loo yaboohay maalinkoodii waxaa loogu idaafaynaya waa maalin aanay gafayn iyagu ha isdiidsiiyeen laakiin kollayba waa lama huraan maalin ay mari doonaan wey xayaatadoodii waxaa ilaahay uu ka dhigay yakhuuduu wayalcabu khawfkuna waa wixii baadil ay dhex galaan shaqadooda gedigeediina kol haddii ay aayala-aan dhashay waa ciyaarun maa salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliina walam nakun nucimu lmiskiina wa kunaa nahuudu maca alkhaa'idiin hallow wixii baatil wada un baanu anaguna dhex hareebta qabsan jirnay maalintaa inay eedaan iyagaa ka markhaati furay wa huwa ilaahay aladii boqorkii weeye fi samaa'i ilaahun samada ilaah ka ahaa lagu caabudayay wa fi lardi ilaah dhulkana isagaa ilaaha oo lagu caabudaya wa huwa alxakiimu alcaliim shay walba isagaa xikmadu yeelo oo ogsoon waa cilmuhu maca alxikma wa xikmatuhu maca alcilm meeshuu wax dhigayo waxba kuma seeganaa waxaa iska macruufa basharku marka ay wax samaynayaan xikmad aanay lahayn awgeed baa tajaarib iyo tijaabo iyo khibrad iyo ku eegid baa la sameeyaa markaasaa dabeed muddo dheer oo la isla rafaaday oo wax badani ay baxeen kadib baa xikmaddii lagu dhawaaday iyo wax waliba wuxuu ku munaasib ah laakiin ilaahay shayna meeshiisa lama seego cir iyo dhulba isagaa ilaahay ka ilaah laakiin waxa kale ay wadwadaan waa dhulka iyo meelahan uu joogaa mid sheegtay inuu samada ka ilaahaye maya wa tabaaraka waxa baraka iyo khayr batoo xumaan ka hufan aladii ilaahi lahu mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa uu keligii u sugnaaday lahaanshaha samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysa wa cindahu cilmu saaca qiyaamada ogaanshaheeduna agtiisii ahaatay cid kale oo la ogi ma jirto wailayhi turjacuun isagaana la idin celinaya oo la idin horgeynaya adduun iyo aakhiraba ka kala wadee maamule abuurtay waa isaga walaa yamliku ma hananayaan aladiina yadcuuna min duuni kuwa ay caabudayaane alla ka sokeeya inta alla ka sokaysta kuwaay caabudayaan ma hayaan ashafaacata inay ilaahay ka wusdeeyaan khalqigoo ay ergeeyaan ma awoodaanba mana hayaan ilaa man shahida bilxaq laakin man shahida bilxaq cidda ku dhawaaqda tawxiidka yamlikuuna ashafaacata biidni illaah cidda iyagu xaqa markhaati ka noqda ee qira xaquna waa tawxiidkiie kuwaasi waxay milkiyayaan ilaahayna uu siinayaa ashafaaca wahum yaclamuun taana way ogyihin waxay ogyihiin inay shafaacadaa leeyihin oo ilaahay baa u sheegay ambiyada malaa'igta iyo mu'miniintuba marka tani waxay raddi u tahay odhaahdii ay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa hala yaabina waxaanu caabudnay alla inagu dhawaynaya daadaan ugu tawasulaynaa bay yidhah waa sallaamkii ilaahay loo fuulayay halkaasuu ilaahay ku xidhay waxaanu ilaahay ogolayn ma ergeeyin walain sa'altahum haddaad weydiiso man khalaqahum yaa idin abuuray haddaad tila layaquuluna allah waxay odhanayaan ilaahay layaquulanna maahe waa layaquulunna layaquuluuna oo wowgii iyo nuunkii laga jaray weeye nuunu tawkiidka gala awgii layaquuluna allah waxay leeyihin ilaahay ayay odhanayaan ma odhan karaan dee hebel ba abuuray hebel ba abuuray lama hayo waxaa maanta isnaadhinaya ee ama biology ama science ama maadooyinka kale ee insaan wax ka sheegaa ku takhasuseene mid yidhaahda warshadaydaa insaankan soo saartay lama hayo fa annaa yu'fakuun haddaba sidee loo weydaariyey alla rumayntiisii iyo awooddiisa inay u qiraan wa qiilihi wa qiilahuna waa la akriyey wa yaclamu qiilahu ayuu ogyahay ilaahay odhaahdii nebiga uu nebigu uhi yaa rabbi ilaahaygiiw ina haaulaa'i kuwani qowmun laa yu'minuun oo haddadaan imaan lahayn cabashaduu nebigu kuwan ka soo gudbiyey ilaahay u gudbiyey isagoo kaga cabanaya iimaan la-aan iyo inaanay alla rumaysnayn taa alla wuu ka warhaya marka waqiilahu haddii laydhaa qiradaa la taxliiliya ama tawjiiheeda la sheego waa mafcuul ficilkiisii go-an yahay aanay dhacdaa badantay qur-aanka dhexdiisa sidaan inoo dhigan qiraa'atu xafs can caasim waqiilihii dii la akriyo iyadana halka hore ay ku cadfan tahay meesha ugu waadixsan ee ay ku cadfanaan kartaa waxa weeye waa cindahu cilmu saaca ilaahay agtiisa waxa ahaaday odhaa qiyaamada ogaanshaheeda isagunbaa qiyaamada cilmigeedu uu agtiisa yahay wa qiilihi wa cindahu cilmu qiili odhaahdii nebiguna sidaan soo socota uu yidhi uu ku cawdayna ilaahay unbaa taana og oo ka warhaya oo uga jawaabaya wa cindahu ay cinda allaahi cilmu qiili rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga odhaahdiisii uu yidhi buu alla og yahay yaa rabbi ina haaulaa'i qowmun laa yu'minuun rasuul walbana ilaahay isagaa u ogaado nebi nuuxba markiiba cabashada gudbiyey fadacaa rabbahu fadacaa rabbahu anaha anii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir markuu cabashadaa gudbinayay ilaahaybaa isagana u ogaa iyo rasuul walba fasfax canhum iska wey ka jeedso iska dhaaf waxaad sii tidhaahdo kaloo murani ma jiro leannahu kuwan murankoodu waa mid lagu daalayo waqul salaam waxaana tidhaa nabade aan kala nabad gallane leannahu qofka falaa tumaari jaahilan fatadcaba baa layihi qof aan aqoon lahayn oon mistaaqiyadaada iyo miisaankaaga toona garanaynin haddaad la doodo waad ku daali marka salaamtani waa salaamtii kala tagga ahayd fa sawfa yaclamuuna hadhow bay ogaan doonaan wixii ku dhaca waxay ku dhaca aayaadku waxay tilmaameen bushaaro nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay ugu bushaaray inuu odhaahdiisu og yahay cabashadiisu og yahay warbixintiisa iyo baahidiisa intaba marka waxaa loogu bushaareeyay cadowga inuu ilaahay abaalmarintii diyaar ula yihi suuradan afar iyo afartanaad waa sagaal iyo konton aayadeheedu suuratu dukhaan suuratu dukhaan iyo suuratu ljaasiya labadaba sida magacyadooda ka muuqda wuxuunay tilmaamayaan isbedelka insaankii ku iman doona mar qiiq lagu shido oo ilaahay qiiqiisa uu ku afuufo oo lagu soo kiciyo iyo mar jilbaha loo wada rido waxay ka turjumayaane saa aada ka arkayso tilmaamayaan qiyaamada iyo cadowga sida ilaahay adhaxda uga jebinayo labada suuradoodba bilowgooda waxaad ku arkaysaa kitaaban kitaabkan kariimka ah ee ummadda bara ilaahooda boqor boqorka ah xaq wuxuu ugu leeyahay manhajka u ah iyo aakhiro waxa ku dambeeya macrifada dhabtaa kitaabka laga helayo iyo ammaanta uu leeyahay waxaa labada suuradoodba haddaynu isku qabanno ay aada u badinayaan iyagoo iskaga dhow mawduucaas awoodaha ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo aayaadkiisa cajaa'ibka badan ee indhaheenna mar walba waxyiguuu jeediyo bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik walkitaabi lmubiini baan ku dhaartay baa ilahay uhi kitaabkii caddaa abaana oo mucaddaa iyo abaanoo laazima labadaba waa ka iman karaa macnaheeduna yahay waa kitaabkii sidiisa u iftiimayay ee sidiisa u kala baxsanaa ee ilaha u dhegdhegeen wax qarsoonii ku jirin ama waa mubiin oo wax walba dadka u caddeeyaa oo wixii la doonaya adduun iyo aakhiraba wax hore iyo wax dambeba wax camalahay dad ku dhaqmayaan iyo waxay ku nabad galaan intoo dhanba isagay ku ururtay innaa anzalnaahu waxaanu soo dejinnay fii laylatin mubaaraka habeen la barakeeyey habeenkaasi tafaasiil baa ilahay uu ka sii bixiyey innaa kunnaa mundiriin annaga ahaanay kuwa digaya baa ilahay uli xigmadda ilaahay kitaabkan uu soo dejiyo waxa weeye dad in loo digo waktigay fursadda haystaan inay ka faaidaystaanna loo sheego wakhtiyada tamiinkaee qaaliga ee cimrigooda ilaahay uu ku dheeraynayo ka faa'idaysanayaanna habeenkan ammaantan iyo barakadanle waa ka mid a fiihaa habeenkaa dhexdiisa waa laylatulqadrigiiye yufraqu waxaa la kala diraa kullu amrin xakiim arrin kasta oo sugan arrin kasta oo sugan oo saranseer iyo surmasoogtaba aan lahayn oo aan fashilmi doonin oo caalamka ka xaqiiqo noqon doona ayaa habeenkan la go-aamiyaa amran min cindina farqan min cindina go-aamin ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama talo ilaahay xaggiisa ka timi weeye innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa diraya malaa'igta arrinkan fulinaysa ilaahay baa diraya raxmatan min rabbik waa naxariis ilahaaga xaggiisa ka timi awgeed ayaa habeenkan loo soo dejiyey arrinkan loo go-aamiyey arrinkan loo fulinayaa malaa'igta loo diraya innahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa sifooyinkaa wanaagsan isaga iskale oo wax walba maqlaya wax walba og marka habeenkani alla waxa uu ku sheegay in qur-aanka la soo dejiyey habeenkaa habeenkaa in la soo dejiyey habeenkaasi iyo astaamaha uu leeyahayna suuratu lqadr ayaynu ugu tegi doonaa suuradda ina anzal la idhaahdo inuu dee kun bilood ka khayr badan yahay habeenkani in uu ku jiro bisha ramadaanna waxaa tilmaamaysa aayadda aynu kusoo marnay suuratu lbaqara shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan haddii la tilmaamay qur-aanku inuu habeenkan soo degay mar kalena la xusay ilaahay uu xusay in qur-aanku uu soo degay bisha ramadaan macnaheedu waxa weeye taasi ay la mid tahay bisha ramadaan buu habeenku ku jiraa axaadiidta aada u saxiixee nebiga ka suganina waata tilmaantay tobanka dambeo tiro isdhimana inuu ku jiro arrimahan ilaahay uu tilmaamay in la kala go-aaminayo ee ui yufraqu kullu amrin xakiim arrimo kastoo ilaahay uu go-aamiyo muxkamoo sugan baa la kala diraa waa wixii arrimaaha ku fulaya ummadaha ku nool caalamkan mid la dilayo mid la noolaynayo mid la cisaynayo mid la dulaynayo iyo arsaaqadooda ajashooda wax alla waxaasoo dhanba markaasaa dabeedna qofku isagoo iska guursanaya isagoo iska dhalaya isagoo iska dhaqanaya ayaa go-aanka sanadkan loo soo qadimay waxa uu yahay inuu dhaqaajin doono kafantiisiina waa tolan tahay isaguna wuu islama rogayaa marka yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina warbixino malaa'igta la soo gaadhsiiye habeenkaa la kala fulay sidaa miisaaniyadda sanadka iyo talagalka sanadka loo sii dejiyo lagu talagalo sidaas ilaahay agtiisana ay uga soo fusho looba xil saara ciddii fulin lahaydba amuurtan adiguna waana daga xidhantay waana dhababacaynaysa waana lagugu maqan yahay rabbi samaawaati waalardi wamaa baynahumaa ilaaha cir iyo dhul iyo waxa ka dhexaysa iskale wey rabbiga u ah abuurtae maamulaya in kuntum muuqiniin haddii ay yaqiinsan tihiin marka macnaheedu waxa weeyaan ilaaha sidaa ugu talagalay inay wax waliba u socdaan ee u qorsheeyey ilaahnimada dhabtaa isagaa leh kan la caabudayo laga dambaynayo laga tala qaadanayo adoon loo noqonaya waa isaga laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane yuxyi waa yumiit isagaa noolaynayo dilayo rabbukum wa rabu aabaa'ikum alawaliin idinka rabbigiina weeye aabbayaashiinii horena isaga uunbaa rabbi u ahaa oo aabbayaashay leeyihiin waa daba raqlaynayna oo had iyo jeer waxaanu kaga dayanaa dhaqan bal hum fii shakin yalcabuun bal hum iyagu gaaladu fii shakin bay ku jiraan yalcabuuna waa ciyaarayaan sideedaba camalka adduun iyo aakhiraba mid kasta la xidhiidhee wixii wax ka dhashaanee faa'iido yeesha waa wax muhiima laakiin wixii kale waa cabad iyo ciyaar ayaa lagu tilmaamaya wax kastay horumariyaan iyo wax kastay qabsadaanba kol haddaanu asaas iyo iimaan iyo aakhiro loogu talagalay midna jirin warbixinta ilaahay uu ka sameeyey waa lacib iyo cabas fartaqib nebi maxamedow sug yowma taati samaau maalinka ay iman doonto samadu bidukhaani lmubiin qiiq cad oo muuqanaya on qarsoonayn ayaa samada ka soo bixi doona yaksha annaas yaksha annaasa dadku daboolaya qiiqaasi haadaa cadaabun aliim ayay odhanayaan yaquuluuna haadaa cadaabun aliim kani waa cadaab kulul bay leeyihin rabbana kshif ilaahay yagiiw naga qaad cana alcadaab cadaabkan ilaahay naga dulqaad bay leeyihin innaa mu'minuuna waanu rumayn doonaayo waanu kuu toobadkeenaynaa annaa lahum xaggee buu uga sugnaaday addikraa waantow kayfa lahum dikraa oo sidee waantoobayaan waqad jaa-ahum iyadu u yimi rasuulun mubiin rasuul wax walba u iftiimiyo wax walba u caddeeyey iyadu u yimi oo ay diideen sideebay u waantoobayaan uma tawallow canhu way kasii jeesadeen rasuulka ah wax walba u iftiimiyey sidee u waantoobayaan kolka wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen nabigii intay eedeeyeen mucallamun waa mid wax la barayo oo dad bani aadama wax usoo sheeg sheegaya waa bawsi buu ku socdaa bay dhahan bawsi majnuun waana waalan yahay bay dhahan rasuulkii wax walba u iftiimiyey saasay ku yidhaahdeen haddii ilaahay uu yabahoo la tijaabiyeyna waxaa la yidhi innaa anagu kaashifulcadaab baa ilahay uli cadaabka waanu ka faydi qaliilan in yaroo dee intay noolyihin baaba iska yar muddo kooban baa iyadoo balbaryadooda iyo ballanqaadkooda la eegayo xoogaada cadaabkan ku dhacay laga dulqaaday innakum caa'iduun waa ku noqonaysaan buu ilahay yidhi cadaabka intoo laydinka qaaday iminka a ka cabanaysaan ayay idinku noqon yowma maalin xuf markaa nabdisho aanu qaban doono albadshata alkubraa qabashada weyn markay cadaabkaa markay ku noqdaan xumaantii ay lahaayeen waa ka baxayna waxaa la qaban doonaa albadshata alkubraa qabashadii weyneed innaa muntaqimuun waanaanu ka aar gudanaynaa baa ilahay wy waanu ka aar gudanaynaa marka sidaa loo qabto culamaau tafsiir qaarkood waxay leeyihin arrimahan aayaadku ay sheegayaan haddii ay tahay qiiqan iyo haddii ay tahay cadaabkan iyo haddii ay tahay badshadan iyo qabashadan intaniba waa arrimo hodhow hore u dhacay waqtigii nebi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam waxa qaba sidaa cabdillaahi ibnu mascuud sida xadiidka afarka saxiixe ka sugan ee uu tilmaamayo ibnu cabaas iyo rag kale waxay iyaguna qabaan arrimahan inay soo socdaan oo qiiqan iyo cadaabkan iyo badshadaniba in ay iman doonaan marka haddii tafsiirka cabdilaahi ay marno waxa uu leeyahy waa dhacdadii wakhtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam soo martay reer quraysheed oo uu habaaray nebigu sidii nebi muuseba u habaaray faraacinadii iyo mujrimiintii dabeetana waxa ku dhaca wuxuu yidhi allaahuma ajcal calayhim siniina ka sinii yuusuf ilaah wakhtigii nebi yuusuf abaarihii dhacay oo kale ilah kuwan ku sillay waa lagu salliday xataa akalu lcilhiz ilaa ay cuneen goga geela ay cuneen ama dhogorta iyo dhiigga iyo suufka iyo waxaas qabsaday ilaa ay yidhahdeen aan biyaha ku cabnoon dubano ilaahay arkaa ay gaadheen dabeetana nabiga u cawdeen calayhi salaatu wasalaam ehelkaagii baanu nahay isku abtirsiimaynu nahay qaraabaynu nahay ilaahay noo bare hanaga dulqaade waanu toobadkeeni ilaahu ka dulqaad balay ayuu markaa baryay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka dulqaado kolkaasaa dabe waxay leeyihin rabbana kshif cana alcadaaba innaa mu'minuun waa laga dulqaaday innaa kaashifu lcadaabi qaliilan ballantaasaa ilaahay u qaaday nebigan oo laga dulqaaday laakiin halkii bay ku noqdeen sidan ilaahayba uu sii sheegay innakum caa'iduun way ku noqdeen dabeedna waxaa ku dhacday albadsatu lkubraa oo bedera bedera sidaa darteed baa waxa uu leeyahy cabdilaahi shan arrimood horey u tegeen dukhaanka oo qiiqan ah cafwan horta waxaynu soo dhaafnay markii abaarahaasi ay ku dhaceen ee balaayada iyo gaajadu ay ku badatay ayaa mid iyaga ka midii markuu xagga kore eego waxa indhihiisi ay qabtaanuun qiiq abaartii dhulka ku badatay iyo omoskii iyo qiiqii balaayadii badatay ayaa qiiq isqabtay iyagiina nafaqadaraa ku dhacday dabeetana haydhhaydh bay indhahoodu bixiyeen dhimbiila hor yaacay baa la ydhaha qofka marka laga warramayo indhihiisu inay silhanaadeen oo kalar kale iyo midab kale u arkay marka gaajada iyo nafaqa darrida ku dhacday baa dadkii oo dham isweydiiyey war maxaa qiiq baxaya iyo dhulkii qiiq buu noqday in shaaciraa ka gabaye waxa u lahaa wamahmahin maqbaratin arjaauhu kaana lowna ardihi samaauhu qarfooyinku aada bay u badan yihiin ilaa qiiqu dhacadoo cirki iyo dhulkii ay isu egaadeen oo uu asalba ku noqday xaggii boorka boorka waxaa asal ku ahaa dhulka laakiin cirkiibaaba ka daray buuri oo cirkiibaaba la moodaaba inuu u eg yahay dhulka oo ka boor badanba jawigu saasuu dhacay marka cabdilaahi wuxuu leeyahay dukaankaasi wuu tego kaa ay nimankaasi arkeen buu cadaabkaasina abaarahaasu ahaa ilaahay uu ku salliday iyo cuduradaas badsadanina maalintii badarbahay wuxuu ku daray aruum oo iyaduna maaragtay ballanqaadkii reer ruum iyo inay heleen qolyaha kalena dee intan oo dhan waa qiyaama dukaankan axaadiis saxeixa kusoo aroortay waxyaabaha dhici doona akhiru zamaanka inuu ka mid yahay qiiq isaguna isqaban doona markay qiyaamadu soo dhawaato iyo cadaabkan oo ku dhici doono qabashada weyne la yidhi yowma nabdishu basat alkubrana waa ta qiyaama labada tafsiirba way jiraan walaqad fatannaa buu ilaha yihi waanu imtixaanay qablahum hortood qowma fircawna fircoon qoladiisi baanu imtixaanay wa jaa-ahum rasuulun kariim rasuul wanaagsan baa u yimi waa nebi muuse iyo walaalkii haaruun oo la socda calayhim assalaam waa rasuul wanaagsan oo rahdun kiraam min allahi tacaala an adduu ilay aniga iisoo dhiiba cibaad allah addoommaha ilaahay aad addoonsanaysaan ka daaya addoonsigoo iisoo dhiibo xoreeya saasay ula tegeen waxay ula tegeen rusushaas addoommahan waa reer banu israa'iilkan addoommaha ka dhiganaysaan aniga iisoo dhiiba an adduu ilaya cibaad allah cibaad allahi marka waa mafcuulu bihi waxaa faraacinada haddaad tihiin faraha ka qaadaan oo isoo gudbisaan addoomaha ilaahay marka wuxuu u socday waxa ka mid a in ilaahay la caabudo dadku addooma ilaahay wada noqdaan waxa uu kaluu la socday inqaad lilmustadcafiin waa ahdaafta loo jihaado weye dadka muslimiinta u jihaadayaan dadku inay dad ilaahay wada noqdaan ilaahay inay ogolaadaan iyo in ciddii mustadcafee tamar daran ee la harowsanayo ee dal iyo diinba lagu laga dhibay in loo gargaaro oo loo hiiliyo marka waxyaabaha ilaahay uu kusoo diray bay ka mid ahay nebi muuse calayhi salaam ama an adduu ilay aniga iisoo dhiiba oo ii hoggaansamo iraaca cibaad allah yaa cibaad allah waar cibaado fircoon ma ihidine addoommo ilaahay baa tihiine iraaca oo waxaan idin faraya dhiiba innii lakum rasuulun amiin waxaan ahay rasuul xaggiina loo soo diray oo risaalada lagu aaminay saasuu leeyay nabiga marka kuwaasiba jirabaadan quraysh la mariyey iyo kufaarta ayuunbay mareen faraacinaduna oo waxay yidhaahdeen muusow ilaten xalay soo marayna aayaadkii ilaahaaga noo bari ilaahay noo bari waqaaluu yaa ayuha saaxiru ducu lanaa rabbaka bima cahida cindak inana lamuhtaduun falamaa kashafnaa canhum alcadaaba idaa hum yankuhuun saasay hana kuwaasiba imtixaan bay mareen oo markii laga dulqaaday cadaabkiy bartii ka mida waanlaa tacluu cala allahi buu leeyay ilaahay ha ku kabrina ilaahay ha isu qaadqaadina inii aatiikum waxaan idinla imi bisulaanin mubiin mucjiso weyn baan idinla imi oo cab saasuu leeyahy haddii ay hanjabeen oo munaawaraadkii cadowga ay bilaabeen waa ka jawaabo waxau hi wa inii anigu cudtu birabbii wa rabbikum cudtu waxaan magan galay aan irkaday oo aan ku tiirsaday birabbii wa rabbikum aniga rabbigayga iyo idinka rabbigiina an tarjumuun inaad dhagaxi ku dishaan halkaa ka muuqanaya inay dhagax kudilid bay ugu hanjabeen marka inaad dhagax igu dishaan baan ka magan galay ilaaha labadeenaba inoo wada ilaaha marka waxaa halkaa xusayaa dadku inay ilaahay u siman yihin fircoonna wuxuu yahay aanu jir wain lam tu'minuu lii haddii aydaan ii rumaynaynin factaziluuni idaayow faraha iga qaado haydilina fadacaa rabba markii arrinku uu sii adkaaday ina ilaahay siibuu u yeedhay ana haaulaa'i kuwani qowmun mujrimuun waa dar dembiilayaala buuri ilaahay kuwani waa dembiilayaa sidaasuu nebigani leeyahay marka macnaheedu waxa weye kol haddii dembiilayaal ay yihiin ilaahay u khaarajiyo kuwan iga raaxee oo halaag allana u amro waxau ihi fa asri guura geli bicibaadii addoommahayga leylan habeen inakum mutabacuun waa laydin raacaya kaxee baa la yidhi oo guura geli oo saaad ku nabadgelaysa adiga iyo addoomaha kula socdaaba waa in habeennimo la baxo ilaahay baa tilmaamay dabeedna habeennimadii bay baxeen watruk ilbaxra baddana iskaga taga rahwan ay saakinan isagoo sidiisaasoo xasiloon oon isgaraacayn innahum iyagu jundun muqraquun waa collaal la hafin doono raabigu waa isagoo xasiloon oo degan badda waa la yaqaanaa inay biyaheedu haraaciyaan oo saa isu baraanbarayaan markuu ushii ku dhuftay dabcan intii usha ku dhuftay way kala tagtee ummadani maraysa ee waddada iyo jidka u ahaydee ilaahay u furay biyihiina hareerahay u joogsadeen markaad badda dhaafto ha isku sii daynin sideedii hore si aanay ugu ciyaarin laakiin rahwan ha xasiloonaatee bartan oo bannaan ka tahay waxaa loogu talagalay inay kuwani soo galaanoo lagu abro innahum jundun muwraquun gooco la hafinaya ha soo galeen dabeetana ducafadaasi waxay moodeen meeshu inay iska bannaan tahay meel la baneeyey way moodeenna meel iska bannaan bay u qaateen way iska soo galeen halkaasay ku libdheen oo meel ay mareen la waayay faraacinadii meel ay mareen baa la waayay allana waxa uu tilmaamay wixii meeshaa ka dhacay waxa uu ihi kam tarakuu imisay ka tegeen min jannaatin beero wa cuyuunin ila biyaa wa zuruucin iyo daaq baxay ama wa zuruucin firi dadku uu cuno oo baxay oo raashina wa maqaamin kariim iyo bangalooyin aada u wanaagsan cimaaraba ay dhiseen iyo wa nacmatin barwaaqo kaanuu ay ahaayeen fiihaa faakihiin fiihaa dhexdeeda faakihiina kuwa ku raaxaysta kadalik alamru kadalik arrintu shaki ma lehe waa sidaa laydin sheegay wa awratnaaha waxaanu ku xil wareejinay oo gacanta loo geliya onu dhexal siinay qawman aakhariin ummado kale oo reer banu israa'iila famaa bakat calayhim umay ooyin alsamaau waalard samooyinkii umay ooyin iyo dhulkii wamaa kaanuu manay noqonin mundariina kuwa loo kaadiyo iyagu waxaabay jeclaadeen inay toobad keenaanoo fircoonba waa kii ashahaado hollaba eh ee isku dayay wamaa kaanuu mundariina looma kaadinin kuwa loo kaadiyo may noqon walaqad najaynaa banii israa'iil reer banu israa'iil waxaanu ka nabadgelinay min alcadaabi almuhiin cadaabkii dulaynayay marka halkaa hore waxa ay ka tegeen cuyuun iyo maqaamin kariim iyo zuruuc kunuustiina waa ku jirtaa marka beerihii iyo bangalooyinkii iyo baarankii iyo biyihii wixii isku wada qoofala kaasaa laga dhaqaajiyo ilaahay baa salabeeyey isagaa rabbi wax isweydaanay yaqaana tabaaraka wa tacaala wa awratnaaha waxay tilmaamaysaa waa dhaxaluun kuwan dee lagama dhicinine dhaxal alla uu ka soo wareejiyo weeye sidii nabigaba calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu xuse wuxuu kala hadhaya gaalada wamaa aafaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab wixii ilaahay uu uga soo reebo nebiga kuwaa looga soo reebo wax laga soo reeba wey saasaanay tahayoo dee dadka noocana xorayntooda iyo quwadan iyo boqortooyadan jebinteedu mid ay karayeen reer banu israa'iil ma ahayn mid ficil ka galayna ma ahayn ilaahay baa saa wax adhax jebiyey asxaabtu ridwaanullaahi calayhim kolkii ay xoreynayeen faris boqortooyooyinkii waaweynaa ee reer faris iyo reer ruom iyo ee ay ka saareen magaalooyin dhan oo iska camiran oo dahabkii iyo xariirtii iyo taajajkii iyo guryihii iyo xamaamo aanay weligood arag iyo wixii isku qoofalan yihiin waxaasoo isu baxay bay arkeen carabbay dee waxay ku noolaayeen dhul aan xadaarad badan lahaynoo iska meelo yaryaroo la iska huluulan jiray markaa waxay tegeen dee nimankii reer yurub oo cimaro u yaqaanay habka dhismaha iyo tacmiirta iyo boqortooyadii kala weyneydee ree bershiyankae reer faris ayay tegeen dhul ay la yaabeen quruxdiisa iyo waxuu yahay qaarkood garanba waayeen dabeedna markii ay xoreeyeen intay ku hinjiyeen ay meeshii ka saareen ay dabeetana dhulkii dhex degeen ayay markay salaada istukinayaan aayaadkai akhriyeen bay ka mid ahay kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika wa awrasnaaha qowman aakhariin macnaha waa waa tusaale xaya tusaale nool weeye casharo ay ka arkeen weeye caalamka guudkiisa inay dhacdooyinku soo noqnoqonayaan oo cadowga ilaahay hadduu doonayaba ha isbidee marba laga helayo feeye qaniimo lala yaabo alla waxau uhi walaqad najaynaa banii israa'iila min alcadaabi almuhiin cadaabka dulaynaya laga badbaadiyey reer banuu israa'iil waa gumaysiga cadow dhakada kaa fulo ku dulbaxo kugu habsada kaasaa kuugu daran wax waxadoonsada gaal baa ugu daran liannahu ilaahay baa laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballanna ma leh tolna ma leh dadka kale waxaa laga yaabaa islaamku inay miduun isku xeeriyaan oo xigto iyo xilo iyo wuxuun in la isku xeeriyo laakiin kani diintiisuna waa maslaxad ballanna ma leh xigtana ma le baa ilahay wuli isagaa yaqaana min fircawn baa waa min alcadaabi almuhiin haddii aad odhan lahayd armu wax kale ahaa waa lagu bayaamiyey min fircawna min alcadaabi almuhiin cadaabkii dulaynayaanu ka nabadgelinay min fircawna baanu ka nabadgelinay marka dhibkaasa haysta dadka muslimiinta ee gaaladu maanta ay harowsanayaan ama wadamadooda ay ku gumaysanayaan ay dhibayaan dhibkaasa haysta inahu fircawnkani kaana wuxuu ahaa caaliyan min almusrifiin caaliyan midiisa sarraysiiyey buu ahaa min almusrifiina buu ka mid ahaa kuwa xadgudbay ayuu ka mid ahaa kuwa xadda tallaabay mid kibray oo xadhiggii goostay buu ahaa qooqay waana xaqiiqo jirta runtii dee iyadoo maanta caalamkan ay noolnahay la yidhaahdo waanu ilbaxnay oo reer magaalnimana way jirto ayaa reer magaalnimo ay in badan sheegayaanba haddana waxaa dadkii wadamada gaalada ku noolaa ee u hijrooday ama ha ka shaqaysteene maqaxunta ha ka ahaadeene kuwoodii tegay ee quuf la dhacay ama ashahaadaduba ay ku dirqi tahay ayaa lagu haystaa magacii ayaa lagu haystaa oo kol haddii la arko maxamed cabdullaahi magacyada noocaas intoo kor loo eego ka jawaaskiisa iyo baasaboorka hayaa ayuunbuu isku laabaya isagunbuu eegaya macnaha wuxuu moodaya inuu kusoo qarxayo marka cumuuman waxa weeyaan waa dhib jira wey dhib jira dhib jira walaqad ikhtarnaahum buu ilaha yidhi waanu dooranay reer banu israa'iil calaa cilmin annagoo og inay istaahilaan doorasho cala alcaalamiina baanu ka dooranay wa aataynaahum waxaanu siinay min al aayaati aayadaha xaggooda waxyaabaha awoodaha la muujinaya maa shay baanu siinay fiihi dhexdiisa balaa-un mubiin uu ku sugan yahay imtixaan muuqdaa imtixaan muuqdaa marka halkaa waxaa kaaga muuqda reer banu israa'iil bal eeg wakti waktiyada ka mida baa ilahay uhi caalamkii waktigaa jooga waanu ka dooranay dad la doortabay ahaayeen markii dambena waxay noqdeen dad loo cadhooday oo mu'miniinta la yidhi ilaahay ka magan gala siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin habeen iyo maalinba shan jeer iyo intee oo jeer markaynu tukanaynayn faatixada akhriyaynaba ilahay kuwa ha naga dhigin baynu leenahay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam maxaa sabab laga dhigay xusuusaasoo dhan way wada nacdaleen dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh macnaha dadkani diin la-aan un bay caadaysteen diin la-aan iyo alla ka fogaansho ilaahay iyo rusushiisa iyo diintiisun bay ka gacmo taagteen ay diideen halkaa waxaa kaaga muuqday marka ummaddan ilaahay uhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dee sifooyin baa la raaciyey kol kasta oo dadka diinta ay ka xoog siibtaan ay ka dhacaanba xagga nacdasha iyo cadhada alle iyo fogaanshahay usii dhawaanayaan ilaahay iyo dadka waxaa ka dhexeeya inay addoommo u noqdaan abtirsiina kama dhexayso kuwanba iyadoo la tilmaamay in la doortay baa loo cadhooday innagana iyada oo la tilmaamay khayru lumam inla inaynu nahay ayaa shuruuddii marka la waayo aafaadkaasi u iman karaa idan markaa isdhigasho iyo isku hallayn iyo aniga aniga ah oo markaa ummaddii ku abtirsanaya maya halkanna ilaahay wuxu uhi wa aataynaahum min alaayaat aayadaa la siiyey wax aayada baa loo quuray maa fiihi balaalu mubiin wax imtixaan caddi uu ku sugnaa malab miyaad aragtay ummad laguma hayo ummaddeennan dee malab iyo waxay raashin uun moorgaraysan uunoo la soo dejinayo oo qof walba loo loo qaybinayo uun oo ilaahay soo kariyo aan dabba lagu shirinba ayaa loo keenay waa aayaad imtixaan caddi uu ku sugnaa iyo daruuro loo hadheeyey iyo bada iska dilaacay iyo ilo biyo ah iyo kullu dalik waa balaa-un mubiin balaadani waa nicmo cad bay ahayd laakiin nicmadii baa lagu lagu imtixaano way ku fashilmeen inna haadaa bu inna haa-ulaa'i buu ilahay yidhi kuwanoo gaaladii la yaquuluuna waxay odhanayaan in hiya may ahaanin geeriduba ilaa mawtatuna aluulaa waa geeridayadii hore wamaa naxnu bimunshariin nalamana soo noolaynayo aakhira dambe ma jirte geeriduna tanunbay ku dhammaatay fa'tuu biaabaa'ina aabbayaasha iyo keena bay yidhaahdeen nimankii gaaleed in kuntum saadiqiina haddaad ku run sheegaysaan aakhiraadad soo baxaa bal imikaba soo nooleeyo hebel iyo hebel oo xabaalahan makaha ka soo baxeen bay ku yidhaha nebiga alla wuxuu ihi ahum khayrun ma iyagaa roon oo la qaatay am qawmu tubbac mise tubbac qoladiisii waladiina min qablihim iyo kuwii ka horreeyey kuwii ka horre qawmu tubbac iyo kuwii ka horreeyey kuwaasiba waa la halaagay manay soo noqonin talow kuwani may dhaamaan may kuwin bay la mid yihin ahlaknaahum waanu halaagnay kuwaa hore innahum kaanuu mujrimiin dembiilayaal bay ahaayeen wax kastoo cid kastoo dembiilaana kabtii ma yaalla cirbaha la goynaya ilaahay waddadu ka duwaya innahum kaanuu mujrimiin marka tubacna dee wuxuu ahaa nin reer yamaneeda boqortooyooyinkii ka jiray yaman cidda madax ka noqota kaanuu yusamaa tibaac tubacyaa la odhan jiray boqortooyooyinkii ka jiray meeshan la idhaa room iyo roromna waxaa iyagana la odhan jiray reer room ama reer yurub kuwii ka jirayeyna kayaasira kuwii boqortooyadii kale ka jiraysay xaggaa iyo meeshan la idhaahdo faris iyagana waxaa la odhan jiray kayaas kayaasira ayaa la odhan jiray kisra kayaasira qaysar kayaasira qibaac magacyaashaasay lahan kuwii masarna faraacina marka tubac waxa uu ahaa isaguna nin boqortooyinkaas un ka mid ahaa isaga iyo qoladiisii markay gaaloobeen baa la halaagay kuwana waa lamid taariikhdiisii waa hayaan waa yaman waa ka agdhow yahay waa ogyiin wamaa khalaqna samaawaati maanaan abuurin samooyinka walarda iyo dhulkaba wamaa baynahumaa iyo inta ka dhexaysa laacibiina anagoo ciyaarayn xikmad darro umaanaan abuurin baa ilahay uhi waa run maa khalaqnaahumaa umaanaan abuurin ilaa bilxaqi baanu ku abuurnay buu ilaha yidhi xaq iyo cadaalad iyo xikmad iyo tijaabo dadkan la eegaya kooda camal wanaagsanaada aakhiro dambayso la xisaabin doono ammaanada ilaahay oo la doonaya inay gutaan diinta ilaahay iyo dhulka ilaahay iyo dadka ilaahay oo laysu daayo walaakina aktharahum laa yaclamuun intooda badani mase garanayaan ina yowma alfasli maalinka kala saarka qiyaamada la yidhaha miiqaatuhum ajmaciin waa waktigoodii miiqaatuhum waa kii loo mudeeyey ajmaciina iyagoo dhan meelay u wada mudaysan yihiin weeyo ay ku socdaan maalinkan ilaahay dadka uu kala saarayo way isku murgeeno way murmeene waa maalin la kala dirayo yowma maalin weeye ama yowma maalin xus laa yugnii aanu kordhin doonin mawlan mid xigtaahe can mawlan mid kale oo xigta a shay-an waxba kuma kordhinayo ama laa yugnii waxba kama tari doono mawlan can mawlan midka horena waa faacil ka dambena waa majruure laakiin dawaa ismi maqsuura labada iyo sabataasunbu ahaanaya laa yugnii waxba kuma tari doo laa yugnii shay-an waxba kuma tari doono ama waxba kama tari doono labadaba waa la odhan karaa mawlan can mawlan mid xigtaahi kiisa kale xigtadaah waxba kuma tarayo nafci uu ku kordhinayaa ma jiro wixii dadku ifkii markay joogeen ninka baahda ama waa la kaalin jiray ama waa loo goyn jiray ama waxun baa la siin jiray wixii ma yaallo balaayana kama joojin doono walaa hum yunsaruun loona hielin maayo ilaa man raxima allah cidda ilaahay u naxariista mooyaane kuwa ilaahay u naxariista iyagu waxbay isku tarayaan way isu shafaaco qaadayaan maalinta fadligoodana ilaahay uu isu raacinayaa jannada innahu ilaahay huwa alcasiizu araxiim isagaa awood iyo naxariisba leh cadowga casiiz buu ku yahay markuu madaxa jebinayo raxiim buu u yahay awliyadiisa wa kaana bilmu'miniina raxiima cadowga siduu ilaahay u galo ayuu xusoo waxa uu rabbi yidhi ina shajarata zaquum geedka shajaratu zaquum la yidhaahdaa dacaamu latiim dembiilaha raashinkiisa wey xataa rabbi ma odhanin dacaamu ahli ljaxiim laakiin wuxuu yidhi dacaamu latiim macnaha waxaa lagu tilmaamayaa naarta waxaa lagu galaa inuu ismiga yahay geedkan inaad ehel u noqoto raashin kuu noqdo waxa keenaana waa ismiga ismigana ka tegidiisa iyo samayntiisa adahaya kalmuhli buu la mid yahay naxaasta oo kale ama kalmuhli kacakari zaytna way tilmaamaano saliidda marka la dhalaaliyo daamurka gunta isugu hadha ee qushka ahee la miirayo la reebayo yaqli fi lbutuun yaqli waxa uu ku karaya fi lbutuuni caloolaha ka kalyi lxamiim biyuhu say isu laba rogaan oo kale lala marka gudaha iyo qaaxada loogu shubo ayay gudaha isku rogayaan khuduuhu buu ilaahay leeyahy qabta kamaan dawstiisii baa ilaahay u diray iyo malaa'igtii wuxuu leeyahy zabaaniyadii qabta factiluuhu ujiida ilaa sawaa'i aljaxiim ilaa naarta salkeeda ha lagu wado naarta gunteeda uma subuu waxa aa ku afrogtaan fowqa ra'sihi kan dembiilaha aada dushiisa min cadaabi aljaxamiim cadaabkan kulol gudihii baa kulayl loogu shubay meel kulul baa la jiiday dushana kulaylha lagaga shugabaa ilaahay u leeyay dhanba dhan walba ha ka moofoobo duq baa lay dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu alkariim waxaa tay kii wanaagsanaaye iskaba fiicnaa casiiskii awoodda badnaaye kariimka haya fiicnaabaad ahay waa kudigashaa laydhaha cisina ma jira karabna ma jira maanta laakiin qof aan wax aanu hayn inaad ku sheegtaa waa kudigasho nooc cadaaba weeyaba ina haadaa buu ilaahay yidhi kani maa shay weeye kuntum a ahaydeen bihi tamtaruun kuwa ka shakiya kuwa ka shakiya sidaasaa markaa looga dhigay kuwii iyaga ahaayee mujrimiinta abaalkoodii bal kuwa kalena eeg awliyadii ilaahay haddaad cadowgii aragtay sida loo abaaliyey awliyada abaalkoodiina waa kan labadan qol labadan qolo qur-aanku aada buu uga waramaa iyo isbarbardhigooda marka shay laguu sheego yucrafu shayu bididdi shayga had iyo jeer waxaa lagu gartaa ka ka soo horjeeda dee imika lagu sharxa uun madow laakiin weligaa aadan aada caddaanun arkaysay hore u fahmi mayse laakiin marka maalin iyo habeen isugu xigo isugu kaa xigo ayaad gala mid waliba wuxuu yihi haddii aada macaanun weligaa taqaanoon qaraadha arag lagu sharxi kari maayo laakiin labada marka la isu kaa barbar dhigo ee aada taabataad garan ilaahay baa isbarbar dhigay oo horteenna keenay si cajiiba ina almuttaqiina kuwaa hore afiim bay ahaayeen alaafimiin kuwanina ina almuttaqiina baa ilahay uhi kuwa ilaahay ka cabsaday fii maqaamin amiin meel xasiloon bay caga dhigteenay degeen meel xasiloon xasiloonidu waa muhiim halkan waa la qaxaya waa la warwarsan yahay dadkuba kaba bira bay wada gashayiin wax caga dhigayaa ma jiro fii maqaamin amiin fii jannaatin wacuyuun beeras ayay ku sugayn iyo ila biyaa yalbasuuna waxa ay xidhanayaan min sundusin wa istabra waa xariirta qaybta hoosta laga xidha iyo qaybta dusha laga xidha jilicsan iyo adag mutaqaabiliin kuwa iska horjeeda weeye oo farxadda waxa ka qayba axbaabta iyo ehelka iyo ummadda isku sin bannaan tihiinoo is wada sheekaysataan oo qalbigu uu ku raaxaysto ilaa haddii meel keliga aada gasho nicmaduba kuu dhadhami mayso kadaalika buu ilaahay yidhi sidaas weeye arrinku alamru kadalik waa xaqiiqo ilaahay u idiin sheegay wasawajnaahum waxaanu ku lamaanaynay bixuurin ciin dumar cadcad yadcuuna fiihaa waxay u yeedhanayaan jannada dhexdeeda bikulli faakihatin khudrad kasta khudrad kasta aaminiin iyagoo xasiloon waa lagu bilaabo lagu dambaysiinaya xasiloonidu waa muhiim laa yaduuquuna fiihaa ma dhadhaminayaan almowta geerida ila almowtata aluulaa geeridii hore mooyaane marun bay soo dhinteen ma jira dhimasho dambe waa kii nebiguna tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam geerida laftigeediiba in la gowracayo ahlu naar iyo ahlu jannaba iyagoo arkaya dabeedna wuxuuna lo leeyahy wax dhimasho dama ma jiraane kuwana una calafsada halkiina kuwana una calafsada halkiina janno iyo naarba warkuba u dhammaaday wawaqaahum ilaahay wuxuu ka ilaaliyey cadaaba aljaxiim naartaa cadaabkeedii fadlan min rabbik waa dheeraad ilaahaaga xaggiisa ka yimo alla fidiyey daalika taasoo la helaa dheeraadka iyo jannadaasoo la helaa huwa alfawzu huwa alfawzu alcadiim huwa alfawz kaasaa horumara alcadiim oo weyn fawska halka aad ka faa'iidaysanaysana lagu tilmaamayo waa qur-aanka fa innamaa yasarnaahu qur-aanka waxaanu ku sahlay bilisaanika luqadaada lacallahum yatadakaruuna si ay dadku u waantoobaan luqadaadaa lagu sahlay carabkaagaa lagu sahlay inaad dadka u iftiimisaa waa carabkaagoo lagu sahlay in luqadaada lagu soo dejiyay luqa alcarabiya waa wax ilaahay uu ku sahlay oo lagu fahmayo fartaqib sug innahum murtaqibuun iyaguna way sugayaan maxaa la sugayaa waxa soo socda ee kollayba aan gafaynin ee ilaahay qur-aanka dhexdiisa uu ku yabaahay marka adigu waad aaminsantahe waad arki doontaa sida ugu dhacaya iyaguna ha sugeen suuraddan iyadana la idhaahdo suuratuljaafiya waa suuraddii shan iyo afartanaad tartiibka habka isu daba yeelaan suuraduhu waa toddobiyo soddon aayadood horeynu u sheegnay muxtawaheeda oo waxyaabahay koobsato bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik تنزيل الكتاب قرآن كسود جنتي من الله العزيز الحكيم إله حكمتي يا ود بل حقي سكيمي إن في السماوات والأرض سموين كيرلك وحكسغا لآيات للمؤمنين على موين واوين با دتك إيمان كلا أقصغا يا عشر أي أخريا سيدا قرآن كواخريا نوكلا حوتين يا إيمان كودا تصين يا أود إلهي وفي خلقكم أبوركين iyo wamaa yabusu waxa ilaahay uu ku faafiyey dhulka dhexdiisa oo min daabatin xayawaanuuna aayaatun liqowmin yuuqinuun qolo yaqiin leh oo wax rumaysanaya oo wax ka daadegayaan kuwa astaama iyagana ugu sugan abuurkiina waa abuurkeenaaba dee cashar inoogu filanba xubin xubnaha ka mid ahunbaaba waxqabadkeeda iyo siduu ilaahay u salax ayaaba kuugu filan xayawaankuna in badan baa qur-aanku tilmaamaaye qofka diraaseeye dhugta ee xadaa'iqooda iyo meelaha ay joogaan ugu tagaa aayaad badan buu arki doonaa wakhtilaafi alleyli habeenka macnaha halkaa hore raacsanta wa fi ikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalinka isweydaarkooda iyo wamaa anzala allahu min asamaai waxa ilaahay xagga kore uu ka soo dejiyey oo min risqin arsaaqaduuna nooc walba leh ama madarkiiba ah fa axyaa bihi alard uu ku nooleeyey dhulkii bacda mowtihaa intuu dhulku dhintay oo madarku ku shubay dhulka dhulkiibuu ku nooleeyey wa tasriif iriyaaxi iyo dabaylaha isweydaarkooda dabaylihii baa isweydaaranayaan way gedgadoomayaan afarta jihay ka wareegayaan intan oo dhanba aayaatun baa ugu sugan liqowmin yacqiluun qolyo oo rum wax ka daadegay yacni wax rumaysanaya caqli leh caqligii ilaahay uu siiyo si wanaagsan u isticmaalaya tilka taa laydin xusay aayaatullaahi weeye natluuha calayka bilxaq nebi maxamedow xaq baanu kugu akhriyaynaa annagaa kuu soo dejino kugu akhriyaynaa xaq fa biayi xadiidin warkeebay bacda allah ilaahay dabadiiye wa aayaatihi yu'minuuna rumaysanayaan intuu ilaahay u warramay intuu ku soo dejiyey aayad bal warka dambey qaadanayaan waa kii ila waa wax lala yaabo waa musiibo weyn qofka ilaahay u warramay ee dhagaha ka furaystay ee ciddii kale u warrantay ama shaydaan ama cid kaleo ehel u ah shaydaanka ehel u ah wax ka dhagaystay sida qurtubi iyo khayruhuba ay asbaabu nusuulka ku tilmaamayaan aayaadkan soo socda abijahl bay kusoo degeen inkastay caam yihiin oo ciddii noocan u dhigan ee sidaan u dhaqanta ay caam yeelayaan nebiga haddii ay kulmeen calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu la hadlay ninkaasoo waxau hi ilaahay waxau amray inaan ku idhaahdo awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa aayaadka hanjabaada sheega inaan kugu dul akhriyo halkaasuu u booday oo indhuhu giir ka kiciyo markaasa waxau leeyahay waad og tahay ninka awoodda badanayna afka hadduu gacanta geliyo meeshan ka yeedhana in gug la isku soo odhan doono adiga iyo saaxiibkaaga ku waxyoodaaba maxay dhintiin ama maxaa taraysaan isagoo ilaahay ujeeda dabeetana ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey waxaa kaloo jirto kasii horreysay in aayaadka laftooda markuu nebiga ka dhagaystay isagiiyo weliid muulmuqiila markay iswaraysteen uu ka garaabay oo uhi aayadahani waa run shaygana maxamed akhriyaya waa run buu haddii layidhi maxaad u raaci weydeynaa wallaahi hablaha yaryar baan diidayaa buui inay ku sheekaystaan xoogaa kisra ama in calafa in dhaameelah ayuu ka qaatay maxamed taasaan diidaya in la yidhaahdo oo dadku ay ugu sheegaan sidaa darti oo la yidhaahdo ninkii dhammaa diintii aabbayaashii wuxuu u bedelay xoogaa dunyuu maxamed ka qaatay markaa waxa ay noqotay buui inaan ku adkaysto taydii hore wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa waylun halaag likulli afaakin mid kasta oo been abuurad badan buu usugnaaday afiimin dembiile ah yasmacu aayaati illaah ilaahay aayadihiisuu dhagaysanaya iyo qur-aanku nebi maxamed akhriyaya tutlaa calayhi iyadoo lagu akhriyayo uma yusiru waxa uu sii daa'imayaa xumaantiibuu sii daa'imayaa mustakbiran isagoo isweyneynaya kaan lam yasmacha la mooda inaanu maqalba fabashirhu bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaaree waidaa calima min aayaatina shay-an aayadaha iyaga kolka uu wax ka maqlo ittakhadahaa husuwan wax uu ku dheeldheelaabuu ka dhiganaya osawka qur-aanku kaa sheegay osawka maxamed sidaa yidhi osawka sidaa yidhi way iska hor imanayaan aayaadku ku jeesjeesaya ulaaika kuwa lahum cadaabun muhiin cadaab dulleeya ayay leeyihin min waraa'ihim jahannam naarta jahannamo laydhaa ka horaysa walaa yugni canhum waxbana kama tari doono maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen shay-an waxba alla waxay wax soo saareen waxba kama difaaci doono walaa matakhaduu iyo wixii ay samaysteen min duuni illaahi inta alla ka sokaysa awliyaa ilaahyaal ay ka dhigteen adduunkay shaqaysteen iyo ilaahyaashay caabudeen midna waxba kama tari doono walahum cadaabun cadiim cadaab weynna way leeyiin alla wuxuu ihi haadaa hudan qur-aankani waa hanuun waaladiina kafaruu biaayaati rabbihim kuwii ka gaaloobay aayadaha ilaahooda aayadihii hanuunka ahaa kuwa diiday ka gacan taagtay lahum cadaab cadaab bay leeyihin min rijzin aliim oo kulayl daran xaggii ka ahaaday rijsiguna waa cadaabun cadaab kulul cadaab ka ahaaday kulayl daran xaggii allahu ilaahay aladii ilaahay weye sahara lakum lbaxra baduu idiin sahlay litajriya alfulku fiih si ay doonyuhu u dhex maraan biamri awooddiisa ay ugu dhex maraan iyo ogolaanshihiisa walitabtaquu min fadli iyo dheeraadkiisa si ay u raadsataan dheeraadka ilaahay leeyahy walacalakum tashkuruun iyo si aa ugu mahadnaqdaan oo nicmo kastaoo aada hesho waxa daba yaalla mahadnaq lagaa doonayo wasahara lakum wuxuu ilaahay idiin sahlay oo uu idiin diyaariyey maa fi samaawaati wamaa fi lard waxallo waxaan ku sugan samooyinka iyo dhulkaba jamiican isagoo dhan minhu xaggiisa ka yimi intuba waa idiin sahlantay marka macnaheed waxa weeye kownku wuxuu ka dhigay guri la dhisay casuumad lagu diyaariyey malqacadihii iyo fadhaaladii la duldhigay la darsanayo markaad afka iska biisa waxaad istaheshaad mudantoo lagaa doonayaa uun alxamdu lilah inaad kii kuu diyaariye kuu sallaxay inaad ku mahadnoodo dii kale yaa ku casuumo ee wixii si aada cunto ee ku ikraamee ku maamuusay aad ku gacansaydhaad dafirto ama aada weelkii foororiso waxaa loo arkayaa qof waashay oo aan caqliyad lahayn iyo fikirtoona inna fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun arrimahaas oo dhan ilaahay uu sakhire waxaa ku sugan aayado awoodaha alla muujinaya nicmadiisa muujinaya ciddii fikiraysa wey kii aan fikirayna lama sheegin waa ambaday marka laba jeer baa ilaahay ku celiyay sakhara lakum wa sakhara lakum taasina waxa ay tahay waa imtinaanka ilaahay oo galab seegashada ee badinaya wey qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa aamanuu alla rumeeyey yakfiru ha isaga dhaafeen liladiina kuwii ha u dhaafeen laa yarjuuna ayaama allah ilaahay maalmihiisaba aan ka cabsanaynin liyajziya qowma si uu qolo ugu abaaliyo bimaa kaanuu yagsibuun camalkay samaynayaan si ugu abaaliyo dadka muuminiintii hay isaga dulqaateen kuwaan kuwa sunnada ilaahay ka dhacsan cadowga siduu ilaahay ula dhaqmo kuwa aan eegayn ayaam allah ayaamullahi waxa weeye maalmaha ilaahay uu mariyo kuwa musiibada uu ku ridayo ee isaga ka soo horjeedsaday waa ayaamullahi wey laa yarjuuna laa yakhaafuuna ayaam allah wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas maalmibaa saa u wareegaya tijaabada dadku ay marayeen shar iyo khayr ba ay la kulmayeen ayaamaha alleh ee soo socda qiyaama uu gebagabayn doono kama cabsanayaan kuwaa isaga dhaafoo ka jeedsada liyajziya qowman bimaa kaanuu yagsibuun maalmaha waxaa ka mid a maalinka ilaahay oo abaalmarin doono cid qolo wixii ay shaqeeyeen uu ka abaalinayo man camila saalixan marka ka jeedsada oo iska daaya oo ka hadha waa intii aan la farin jihaadka markii dambena lagama hadhin ilaa ay waddada ka baydhayeen waa lagu hinjiyo waa kii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay la dabagaleen seerta man camila saalixan cidda camal wanaagsan samaysaa falinafsi naftiisuu u sugnaaday waman asaaa ka xumaan sameeya fa calayha naftiisuu saaran ilaahay waxba maad yeelin uma ilaa rabbihim uma ilaa rabbikum turjacuun ilaahaynun baa laydin horgeynaya qof waliba wixii uu sameeyey oo rikoorka ku jiro diyaar walaqad aataynaa xaqiiqanimo waxaanu siinay bani israa'iila qoladaa alkitaaba walxukma walnubuwa kutub lagu soo dejiyey iyo axkaam la baray iyo nebinimo rusushoodii la siiyey warasaqnaahum min aayibaat arsaaqado wanaagsan oo badanna ilaahay waa u fidiyey oo qur-aanku uu aada uga warramay suuratu lbaqara iyo acraaf iyo aad ka akhriyi karayso wafadalnaahum cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaasaanu ka dheeraad siinay waanaynu soo tilmaynay intay ilaahay ogolaayeenun inay ammaanta lahaayeen wa aataynaahum waxaanu siinay bayinaatin min alamr waxyaaba cadcadoo diinta ka mid a diinta ilaahay waa u kala dhigdhigay xalaal iyo xaraamba ma'muur iyo manhiba wixii laga doonaya wixii loo diiday bayinaatin min amri diin arrinka diintu iskumuu jirina waa loo kala caddeeyey fama ikhtalafuu ismay diidin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu waxyigii samaawiga ahaa markii uu yimi unbay isdiideen bagyan baynahum xadgudub iyo gardarro iyo kibir dhexdooda ahaatay awgeed macnaheedu waxa weeyaan baqiga noocana iyo kibirkan iyo khilaafkani inuu ururaabay ahayd markii cilmiguu yimi ee diin midaynaysa oo loo noqon karaa kolkii ay timi inuu ururaabay ahayd dadkoo diin leh oo waxygii samaawiga ahaa haysta oo iskhilaafaa ceebtay leedu nasku bayaaminaya ina rabbaka ilaahaagu yaqdii baynahum yowma alqiyaama daraabta qiyaamaha waxa uu ku kala xukumayaa fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay ku muradsanaayeen ilahay baa ku kala xukumaya maxaa mid adhaxda ka jabaya maxaa mid fashilmaya iyo mid guulaysta intaba uma intaa kadib reer banu israa'iil intii rusushaa loo diray waxyigaa lagu soo dejiyey jacalnaaka waxaanu ku yeelnay nebi maxamedow calaa shariicati min alamri calaa shariica baad ku sugantahay wadacab shareicada iyo minhaajka iyo sharcada iyo waa jidka furan ee aan lahayn kurtimo iyo kodo laga dhacayo iyo qalqalooc toona wadacad baad ku sugantaho min amri min amri diin diinta arrinkeeda warcad baad kaga sugan tahay iyo waxii samaawi oo lagu siiye fatabichaa wadadaa raac islaamka walaa tatabicha raacin ahwaaa aladiina laa yaclamuun kuwa aan aqoonta lahayn rabitaankooda imaa inay dadku diinta samaawigaa raacaan wa imaa inay hawada raacaan marka ilaahay waxa uu farayaa wixii diinta ka soo hadhay inuu hawo yahay wax badanoo ku baaqayaana ay jiraan in laga hadho ay tahay wallahu aclam